webiyada shabeelle ayaa waxa uu kusoo fatahay degmada afgooye iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaasi uu khasaaro naf iyo maalba uu ka geystay wararkii ugu dambeeyey waxaa noo haya wariyeenna mukhtaar maxamed catoosh fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle waa mid si weyn looga dareemay degmada afgooye iyo tuulooyin kale oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan biyaha fatahaya waxa ay geysteen khasaaro naf iyo maal iyo barakac ku yimid dad shacab ah oo deganaa tuulooyin hoos yimaada degmada afgooye iyo gudaha degmada afgooye guddoomiye ku-xigeenka degmada afgooye maxamed nuur gaabo cali oo v o a la hadlay ayaa sharaxay xaafadaha iyo tuulooyinka uu fatahaadda ku sameeyey webiga shabeelle iyo khasaaraha ka dhashay fatahaadaasi
fatahaadda webigii sanadkan saameyn gaar ah ayuu ku yeeshay degmada afgooye waxaan dhihi karaa fatahaaddan waxay ugu duwan tahay tii hore webiga labada dhinacba inuu ka fatahay oo aysan jirin meela gaar ah xaafadaha sida gaarka u saameeyey waxaa ka mid ah xaafadda baalguri raqayle siigaale aytiro iyo xaafadda damaley oo ayadana waaxda dhagax tuur ka mid ah waxaan dhihi karnaaba dhagax tuur gebi ahaanba wuu saameeyey sidoo kale tuulooyinka hoostaga degmada ayuu saameyn ku yeeshay dhankan waqooyi ama bari wuxuu ugu yeeshay tuulooyinka shukurow balbaley dhajalaq buulaxaartooy ilaa adiga laga gaaro xuduudda balcad tuulooyinka afgooy oo webiga ku xiran intoodaba saameyn ayuu ku yeeshay dhanka beeraha iyo dallaga ha noqoto ama matoorada meesha u saarnay ha noqoto intoodaba khasaare ayuu gaarsiiyey dhankan kale mareerey iyo sabiid caanoole moordiile ayadana saas oo kale iyo raqayle aw samow ilaa beledel aamiin oo xuduuddii awdheegla ayadana saas oo kale fatahaad zaa'ida ka jirta oo deegaanadii dhan wuu saameeyey gudoomiye ku-xigeenka degmada afgooye maxamed nuur gaabow wuxuu kaloo caddeeyey inay jiraan khasaare kala duwan oo dhimasho iyo burbur hanti oo ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle uu sameeyey isagoona xusay in laba caruur ah ay ku geeriyoodeen fatahaadda dalagyo badan oo beeraha ku yaalla tuulooyin degmada afgooy hoos yimaadana ay ku baaba'een deegaanka sagaalaad oo ayadana afgooy ah in dalagii sanadkan beeraha uu saameyn gaara uu ku yeeshay oo aan dhihi karno sanadkan qudaartii usoo go-i lahayd hataa way baaba'day khasaarahaasaa jira khasaaro kale waxaa jira oo naf ah laba caruura inay ku geeriyootay xaafadda baalguri oo aan dhihi karno sanadkan khasaaraha uu sababay fatahaadda ayay ka mid tahay sidoo kale barakaac xoog leh ayaa ka jira labada dhinac labada xaafadood iyo tuulooyinkaba tuulada balbaley oo kale haddee dadkeeda gebi ahaan way kasoo barakaceen sidoo kale tuulooyinka ayagana raqayle oo kale ilaa i dhowr xaafadahaas dhan waa la baneeyey marka waxaan dhihi karnaa fatahaadda sanadkan way ka duwan tahay tii hore maamulka gobolka ayaa wuxuu na soo gaarsiiyey jawaano oo loogu talagalay in lagu xiro waxaana isleenahay wax jawaano iyo waxaas ay kaafin karaan ma aha dadka soo barakacay waxay u baahan yihiin in la deegaameeyo oo guryahoodii biyaha galeen marka waxaan dhihi lahaa maamulka gobolka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalka wasaaradaha kolley ee sida gaarka ay u khusayso inay arrintan il gaara u yeeshaan dadka reer afgoyn waxaan dhihi lahay ganacsatada iyo dadka wax haysta inay dadkan masaakiinta ah ee soo barakacay oo walaalahooda ay gacan siiyaan insha allah annagana ka maamul ahaan wixii tabarteenna ah ayaan qabanaynaa waa musiibo ilaahay keenay laakiin waxaa loo baahan yahay inay dadka ay isgarab qabtaan ay iskaashadaan hadduu alleedno fatahaadda uu sameeyey xilligan webiga shabeelle ayaa ka duwan fatahaadihii hore webiga ayaa si xawliya biyihiis waxay uga socdaan labada dhinac waxayna biyaha dhaafeen buundooyinka degmada afgooye inta badan xilliyadii hore webiga waxa uu fatahi jiray xilliyada roobabka xooggan ay jireen hase yeeshee fatahaadda sanadkan oo aada u xooggan ayaa xilligan jirin wax roob ah oo ka da-aya deegaankaasi gobolka shabeellada hoose waxaa kusoo noqnoqday fatahaadda uu sameynayo webiga shabeelle mana jirto qorshe looga hortagayo fatahaaddaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo